سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب فضل الجهاد والرباط aadaakani baabu fadluljihaadi jihaadku fadliga uu leeyahay bal caddayntiisii buu baabkeedii yahay iyo waribaadi ribaadkii waa nagaadidii meelaha dee la filayo cadowgu inuu ka yimaado lagu nagaanayay iyadoo dee loo diyaar yahay jihaadkii taa loo diyaar yahay oo meelihii xuduudihii ama suquurtii cadowga la filayay ama dee la isaga dhawaayo uu kaba imanayay oo la fadhiyo la deganaado iyadoy arrintu tahay sugid la sugayo jihaadkii ee lana ilaalinayo muslimiintii iyo bilaadoodii taas baa ribaadku yahaye bal fadliga uu leeyahay ribaadku iyo jihaadku qaala اlmuصنifu raximah اllahu tacaalى bاsanadi الsaabiqi xadaثana mansuur bn abi musaaximin qaala xadaثana yaxya bnu xamzata can muxamed bn اlwalid الzubaydiy can الzuhriyi can caضaa bn yaziid allaysiyi can abi saciidi اlkhudriyi ana rajula ata nabiya slى اllah عalayh waslm faqaala xagga sanadku waa dadkii aynu ama dad aynu hore usoo wada aragnay weeye iyoani barhkood sidaa aada ugu badnaaninba sida labada nin oo hore sheekha muslim iyo ninka ku xiga oo isna nin dee qaadi ahaayo hiqo ahaayoo dee markaa taas aha mansuur ibn abi musaaximna horaa kitaabka bilowyadiisii abu musaaxim kan bashiir baa la yidhaahaye bal waxa weeye horeynu usoo aragnay ama moxamed ibn lwalid azubaydi wuxuu ka mid yahay min kibaari asxaabi zuhri xagga marka la eego dadkii laasimay xifdiga aada u sarreeya itqaanka badan lahaa axaadiistiisana raggii dee waxa weeyaan ama dabaqada koowaad ee asxaabtiisa iyo xertiisa taas buu moxamed ibn lwalid azubaydi kaba mid yahay horena kitaabka waa nagu soo aragnay wuxuu yihi markaa daba saxaabiga abu saciid alkhudri halkan can cadaa ibni yaziid ay dhacdayna bukhaari oo kale xadaanii cadaa ibnu yaziid baa kuba sugnayd ana rajula nin baa ataa yimi annabiya nebiga u yimi sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yihi ayunnaasi dadka keebaa afdalu u fadli badan oo dadka yaa u fadli badan buu yihi faqaala rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh rajulu yujaahidu fii sabiili illah bacda shurax ba halkan waxay ka dhigaan ayunnaasi waa ayulmujaahidiina afdal oo kuwa de ahlaljihaadkee jihaad iyo keebaa u fadli badan walow lafdigooda aad moodo ta aynu ka acamsanyo on waxba aynaan ee waxay nagu xambaarayaa jirin inaan khaas yeelo bal dadka yaa ugu fadli badan faqaala wuxuu uhi rajulun ana afdaluhum ka ugu fadliga badani rajulun nin weeye yujaahidu jihaadaya fii sabiili illaahi sabiilka ilaahay oo waa dee litakuna kalimatullahi hiy alculya ayaa jihaadkiisu yahay imaalihi xoolihiisiiyo wa naftihi naftiisiiyo maalkiisiina waa la baxaya dee kollay ruux jihaad u baxay oo dee aan ahayn dadka murtasiqada ah ee ama dee waxa weeyaan diiwaanka wax ku leh ee ama raatibintay qaadanayaan gees kalena raashinkoodii iyo waxoodii loo wada diyaarinayo waqtigii rasuulka iyo intii ku dhoweydba iyo dadkii mutadawicaadayd berihii dambe sayba ahaayeen xoolihiisii ama ha u noqdeen wuxuu fuulo iyo wuxuu matalan cunayay iyo wuxuu cabayay iyo waxyaalaha zaadkii dee waa la baxaya haddii u dee infaaq intaa ka badan ku bixinayana waaba kaba sii awleysan yahayba uu kasii fadli badnaan naftiisiina waa markaa ku jihaadaya kaas baa u fadli badan qaala wuxuu yihi uma man ayaa ku xigo xagga fadliga kusoo raaca ruuxaas ama shaksiga iyo ninka qaala mu'minun waxaa kusoo xigo fadligii kusoo raacaya oo isaga dabadii dadka ugu mudan u fadli badan adigu ah ama kaba mid ah mu'minun shaksi mu'min ah oo fii shicbin min ashicaabi shicbi ku sugan shicaabta kaba mid ah kolley marar kala duwan baa lafdigan shicbi in soo maray waxaana uu kuba fasirayaa imaka halkan sharaxan aan hayo waa imaam nawowi man faraja bayna jabalayni laba buurood dhexdood waa inta bannaan ee laba degi karee lagu sugnaan karee uba dhaxaysa taas baa la yidhaha de adugu bal taas waa la yidhaha kol ariiq fi ljabalna ama meeshii karinta ahaydna way kuma fasiraan ninkani xooluu meesha ku dhaqanaya ku haystaayo waana ka dadkiina markaa ay sharkiisii iyo dhibtiisii kaga badbaadeen isagiina meeshan kolleyba noloshu waxay doontaa aba noqotee nolol uu ku haysta weeye waa meel la degi karo laakiin maaha macnuu qeyd maaha arrinku waxa weeye waa misaal ahaanuun waayo inta badan dee magaalo maaha iyo meel dad badan isugu yimaadaan ma aha waxa ujeeddadu ay tahay uun oo looga jeeda alinfiraad walictizaal ama buur ha noqoto ama banaan haba noqoto ee waa ninkaas isagu dadkii sharkiisii ay ka badbaadaan ee kala dheeraaday dhibkiisii iyo sharkiisii rabbigiina caabudaya ama halkaasi waa misaal ahaan oo inta badan dadkay ka badhantah ama dad sidaasaan jooginun weeye meelihii kale ee sifadaa lahaana waa lamidun maha qeyd waayo alfaado kale bay noo dambeeyay biidn illahi tacaala aan arki doono muؤmin fii shicbi min ashicaabi oo yacbud اllaha ilaahay caabudaya rabahu rabbigii caabudaya wayadacu الnaasa wayadacu kala tegayo annaasa dadka min sharih sharkiisi iyo dhibkiisi oo dadkuna ay ka badbaadayaan oy ka nabadgelayaan kaas baa isaguna xagga fadliga kusoo raacan bal xadiidku kolley kan aan hayno ee abu saciid alkhudri warinayo iyo xadiid ku xiga oo xadiidka labaad ee baabka kuba sugano abu hurayra waa macno keliyay ku wada yimaadeen saa daraaddeed horta axaadiistan bal iska raacin doonaa khaasatan ama duruqda qaarkood haddaynaan wada dhammaynba wuxuu hi muصنifku xadaثna cabd بن xumaydi qaala aخbarana cabdالرaزaaqi qaala aخbarana macmar عan الزhriyi عan caطاa bn يزيid alaysiyi عan abi سacيidi qaala qaala rajul sanadku waa kii horeynu soo aragnay qeybtiisa dambe oo dhami oo marka la eego zuhriye inta ka dambaysa halkii zubaydina dee macmar ibn rashid un baa galay asxaabtii zuhriye waa xadiidka suhri wuxuu yihi marka abu saciid qaala rajulu nin baa yidhi ayu nnaasi afdalu yaa rasuula allahi dadka yaa u fadli badan rasuulkii ilaahayow qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh mu'minun waxa u fadli badan banaa afdaluhum mu'minun ruux mu'mina ama shaksiya nin mu'mina taas oo yujaahidu binafsihi wamaalihi fii sabiil illah markii hore rajulun yujaahidun halkan imaka bal wasfigan ay noo soo kordhay waa dee nin isagu mu'minah xaafid ibnu xajar baa wuxuu yidhaahaa fatxulbaari ku yidhaahaa mu'minka waxaa looga jeedaa halkan man qaama bima tacayana calayhi alqiyaamu bihi uma xasala hadihi alfadiila oo ninkii isagu u qumay la yimi wixii dee isaga laasimka ku ahaa inuu la yimaado ninkaas oo waa maxay ee awaamirtii ilaahay waa u hoggaansamaya nawaahidiisiina waa ka dheeraaday isagoo wixii isaga inuu u qumo la yimaado ay laasimka ku ahayd u qumay buu khasladan jihaadkana ku darsaday oo uu laba yimi kaaba weeye ama wuxuu leeyahay ruuxu waa laftigan mu'min buu ay markaas ka qaadanayaae haddii uu jihaad kuba gaabsado waajibaadkii cayniga ahaa se ihmaalinayo ninkii waa jihaadaya salaadii baabuu ka tegaya ama waxyaale isaga waajib ku ahaa cayni ahaan buu ihmaalinayaa iyada marka caynkaasa oo kuba gaabsado oo kaas dee ka loo jeeday maaha oo imika ka fadligan yeelanayana maho dee hadduu jihaadkii fadli ku yeesho waxaan kale ee ama qeybtan kale kaba maqan uu ihmaaliyey baa isagii khalal iyo nuqsaani acmaashiisiiba ay ugaba wada imanaysaa waxa weeye kan dee fadliga mujaahidku markuu muuqanayo kaa isagu ilaaliyey waxay tahay inuu ilaaliyo ama u qumay oo waajibaadkii cayniga ahaa manaahidii ka dheeraaday dabadeedna jihaadkii la yimi oo dee ay ku sugan tahay naftiisi iyo maalkiisiba inuu ilaahay daraaddii u horay nafdiga mutacadiga isagoo nafdigii kale qaasirkaana laba yimi ayuu laba yimi taas baa deeto waxay noqonaysaa fadligaa badan oo wixii dee ruuxii aan jihaadkaa ku jirin ee isagu wixii laasimka ku ahaa u qumayeyna waa la yimi intana waa la dheeraaday saas buu u noqday afdal jiha dee dadka oo dhan ka u fadli badan ee laakiin ruuxii isagu jaanibkan kale ihmaalinayay ujaahaadkii ha laba yimaadee kii maanta loo jeeday ma ahan fadliga kalena maaha mu'minu ruux mu'mina oo yujaahidu jihaadaya binafsihi wamaali fii sabiili illaahi qaala wuxuu yihi ninkii uma man waa nin aan laynoo soo magacaabino ninkani yaa ku xigoo fadli ahaan ku soo raacaya qaala wuxuu yihi uma rajulu nin muctasilun dheeraaday oo dadkii ka dheeraaday fii shicbin min ashicaab dee amaya dee meeshii kale ee dadka unu kaga gooni noqonaya weeye shicbi shicaabtaa kaba mid ah oo yacbudu caabudaya rabbahu rabbigii eega salaadii buu oogayaa xoolihiisaa uu leeyahay oo meesha dee uu kuba dhaqanayana zakadoodii waa bixinayaa xaggii kalena wayadacu ka tegayo annaasa dadka min sharihi sharkiisiyo dadkiina ay isagii afkiisi iyo adinkiisi iyo dhibkiisiiba kaga badbaadayaan waxaan uu dadka uga dhex baxayna maaha sharkooda ka dheerow oo dee naftiisiiba ay u muuqato iyagiina si wuxuu bal matalan ku tirinaya dad sharle inay yihiin ay xun yihiinbe isagaa le sharkaagii ha laga badbaado oo dhibtaadii iyo waxaa dadku ha ka nabadgaleen ilaahayna waa kan caabudaye waa awaamirtiisii uba dirmaya wixii xuquuqee laasimtayna waa la imanaya maaha si rahbaaniyadii nasaara ee xuquuqdii laasimtay oo dhan iyo waxa ay kaba tegayeen maaha xuquuqdii waa la imanayaa laasimtay hadday tii ehelkiisa tahay hadday cid kaleba tahay daacadii rabbi waa laba imanaya dadkiina sharkiisii way ka badbaadayaan bal kaaba weyo kolleyna weli waxbaa inoogu dambeeya xagga macnaha وxadثna cبdاللh بن cبدالرحمن الdاrمي qال أخبرnا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن بن شهاaب بhdا الإسناaد fqال ورجuل في شhعب ولم يqل ثma رجuل bal xadiidku waa xadiidkii زhri un maantana imaamkii أwزاaعي baa iبن شhهاaب ama زhri kaba wariyey n riwaayadii hore kumay sugnayn uma man dabadeed uma ee mu'minun fii shicbin min ashicaab waa tii zubaydi lahaa tii macmar baa waxaa ku sugnayd uma man qaala uma rajulun oo sumadii tartiibta ama iyo kay faa'iideynaysa iyo taraakhiga ayaa kuba sugnayd marka wuxuu leeyahay sheekhu awsaacine ibnu shihaab xadiidka wuu ka wariyey isnaadkii ibnu shihaab lahaa ee can cadaa can abi saciid buu kagaba wariyey xadiidkuna waa kii aynu soo maray uun ee halkan uma rajulun muctasilun fii shicbin min ashicaab riwaayada macmar ay ahayd ayaa waxaa riwaayadiisa ku sugnayd warajulun fii shicbin min ashicaab walam yaqul muu odrhan uma rajulun muu odrhan taas bal xadiidka abu abu saciid intanuu inoogu dhan yahay xadiidkaas abu hurayrana si aan soo sheegaya waa la mido walow alfaado iyo macaani ziyaadiya ay nooguba iman doonto xadiidku bal markaa wuxuu daliil u yahay ee horta waana tii baabku u baabaysnaa jihaadku fadliga uu leeyahay iyo dadka mujaahidiintii ee fadliga aada iyo aada u badaneen laba koobi karayno xalayna waa tii aynu soo marray boqol darajo ilaahay subxaana wa tacaala inuu ugu diyaariyey jannada oo laba darajo kastaba ay ba bayna asamaa waalardi isuba jiraan bal taas xadiidka way nooguba sugan tahay markaan arrinkaa kuba fasirno ruuxii dee intuu u qumay la yimi oo wixii ay ahayd inuu u qumay ama waajibaadkii caynigaba ahaa manaahidiina kaba dheeraaday haddana jihaad ku darsadayna dee markaan sidaan idhaahno waxba inagoon min iyo waxba halkan qadarin aan ka dhigin min afdal innaas wixii dadkii kale jihaadayna ay la yimaadeenna waa la yimi khasladan dee jihaadka ah ee dee aada u weyn ee nafcigeedna kaa mutacadigaa yahayna uu laba yimi oo markaa taas afdal annaasba waaban kuba tirinaynaa qaadiciyaad baa wuxuu halkan yidhaahaa xadiidku waa caam maksuus oo waxaa taqdiirku noqonayaa min afdal innaas ee culimmadii iyo sidiiqiintii iyo say dee axaadiisi kuba timi ayaa kasii maqaam sarreeya oo kaba sii fadli badan taasi waa mid qaybtan dambe xadiidkuna waxa uu tilmaamayaa cuslada dadkii laga dheeraado laga fogaadee si ay sharkiisa ruuxa ugaba badbaadaan iyadoo wixii ruuxa dee isaga waajibaadkii laguba lahaa ee cayniga ahaana uu uqumayo xuquuqdii kalena uu ilaalinayo taasi inay fadli badantahay kaba fadli badantahay ikhtilaadkii iyo dadka ku dhex jirkoodii ay kaba fadli badan tahay bal xadiidka abu hureyrena waa wax inooguba imanin laakiin culimmadu waxay taas ku qaydaan markay fidna jirto zaban fidno weeye ruuxuna diintiisiibuu u baqanayaa hadduu dadkii ku dhex jiro inuu badbaadiba waayo diintiisiibuu fidno ugaba baqanayaa marka caynkaasa ayay dee ictisaalka dadka lagaba dheeraadee meelahaas dee laguma fogaado ayay iyada tafadliga badan tahay e haddii aanay arrintuu dee heerkaa gaadhin ikhtilaadka dadka lagu dhex jiro taas ee dhibtoodiina loo adkaysto ruuxuna isaga dhibtiisii ay kaba badbaadaan jumcada iyo jamaacaadkiina la xaadirayo janaa-istoodii laga qeyb gelayo koodii bukayna laba xanuun markaa la booqanayo ta caynkaas iyo ikhtilaadka caynkaasa ayaa ka fadli badan ictisaalkii dadka laga dhex baxaye lagaba dheeraanayey iyadoo xuquuqda la ilaalinayo haddii ictisaalka ka dhalanaysa ruux intuu meel iskuba odo sidii rahbaaniyadii nasaara wixii xuquuqee laasimayey ehelkii ku lahaayeene naftiisu ay ku lahayd iyo dee daacadii rabbigiiba markaa taa inuu ihmaal kuba yimaado taasi hadal qaadkeed ma jirto maaha rahbaaniyadaasi diinteenna ka mid maaha ee waa marka ay fidna jirto ictisaalka fadli badan noocaase laakiin markaanay fidna jirin ikhtilaadka dadka lagu dhex jirayo taas baa ka fadli badan waana siday jamaahiir alculamaa yidhaahaan kollayna waa arrin xataa marka la eego imaamka khadaab iyo kitaab dhan buu leeyaho cuslada iyo taa uu kagaba hadlo aimo kalena way kaba hadlaanbeen bal doo-in marka ay tahay ruuxu fidnad uu ka badbaadaye fidna uu ka baqanaya aanay jirin ikhtilaadkii baa ka fadli badan ictizaalkii waana siday jamhuur alculamaa leeyihin xadiidkana waxay ku qaydayaan ku xambaarayaan marka ay fidna jirto ee dadkii aanu isaga waxa weeyaan fidnadii iyo shar naftiisii ugaba baqanaya inaanay diintiisi uba badbaadin marka caynkaasa arrinkan imanaya kolley xujadoodna waxa weeye ambiyadii jamaahiir asaxaaba wataabiciin iyo culimadii iyo zuhaadii ee intuba dadka way ku dhex jireen manaaficdii ikhtilaad lahaa ee shuhuud اljumuca waاljamaaca iyo janais iyo cidat almarda iyo xilqa dikri sa halkan oo kale iyo ayay xaadirayeen dhibkoodiina dee dadka way ka ilaalinayeenba taas bay ahaydba oo taas ba ahayd markaa kolley imaam nawine raximah llahu tacaala dee isagu halkan waa intaa kalaam buu leeyahy riyaadu saalixiinkana matiga ayaaba kalaamkaa kuba soo dhigtaaye bal waxaan leenahay markay fitna jirto eedatiisii uu ruuxu u baqdo markaa ictizaalkii waa isagaa ka horeynaya ikhtilaadkii haddaanay taasi jirin ikhtilaadkii lagu dhex jirayey waa ka fadliga badan laakiin arrin baa jiraysa iyaduna ruuxu waa joogaa jumcadii waa xaadirayaa iyo jamaacadii wixii khayrka ahaayna waa ka qeyb gelaya laakiin dee waxay iskaba jirta san dee majaalista faariqa ah iyo meelaha had iyo goor dad badani ay waktigoodii kuba lumiyaan iyo in waxyaalaha ikhtilaadku kolkol madaro badan buu yeeshaa marka aan xad yeelan een u dabi yeelan kol hadduu jumcadii iyo jamaacadii xaadirayo waxyaalihii kalena sidaa janaa-istoodii iyo ciyaatan marda khayrkii xilaqdiisii inta kale hadduu dee bal masalan iyagii aanu ikhtilaadkii ee gurigiisa uu deeqo si rasuulka ilaahi wa salawaatu ullahi wasalaamu aleyh xadiidku yihi amsik calayka lasanak walyasacka baytuk aqalkaaku haku deeqo wixii ikhtilaadkii waa jiraa laakiin wixii dee intaa dhaafsan ee waqti lumin ah ee diint bal aanu dee waxa weye dhici karta inaanay xaggii dhibaato iyo khalaldiintiisiba ay ugaba timaado waqtigiisna uu kuba dayacmo hadduu kaba gaabsado taasi iyada waa cuslo mamduuxa oo dee madluum markaa taas cusladani iyo markay khuldada ikhtilaadka ama khuldada ay isbaaldhigayaan waa cusladii guud ahaanba dadka lagaba dhex baxay se isagoo dee iminka meelahan xadiidku sheegaya iskagaba noolaado magaalooyinkoodii waxoodii kaba tago kaba dheeraado oo kale waa marka fitna lagaba baqanayo fitna ay jirto haddaanay jirin dadkii oo lagu dhex jiro taas baa dee khayrkaas laga qeyb qaato dhibtiina lagaba haysto taas baa ay tahay bal xadiis baa saa ku yimi oo ruuxa muslimkaa ama mu'minkae dadka ku dhex jiraya dhibkoodii kuba sabraya ayaa kaa aan dhibkoodii u adkaysanahayne dee ka dhex baxaya kaba khayr badan waa markaanay arrintu mutacayin noqon ama laazim aanay noqon xaggaa fidna aanay kaba noqon bal taaba haddaba bal xadiidku kaaba weeye xadiidkii kalena waa kan xadaثna yaحya بن yaحya التmimiي qاala xadaثna cabdالعaزيز بn abi xaazimi عan abihi عan bacjata عan abi hurayrata عan rasuuli الlahi slى الlahu عalيه waslم anahu qaala xadiidka intaynaan matigiisa gaadhin bacja nin la idhaaho ayaa inoogu sugan waa taabici waa kaa xadiidka abu hurayre ka warinaya hore inooguma inaan soo arag marka leega magacana waa magac keli ah oo kutubta lixda ah umuhaadka ama usuushaas bacjo waxa la yidhaha dee ninkan unbaa jira nin labaad oo bacjo la yidhaha kuma jirto kutubta ama usuusha lixda waa magac keli ah weeye markaan usuusha eegno waana inoo iman doontaa riwaayada tan ku xigta ama sanadka labaad bacjatu bnu cabdillaahi bni badrin abtirsiintiisaa inoogu iman doonta aabihii cabdullaahi bni badrinna sux buu leeyahay isaguna waa taabici dhexe oo taabiciintii dhexea dabaqadii xasan albasri iyo qolkii hijrada iyabuu dhintaa la idhaha iyag iyo qolooyinkaa xasan iyo moxamed iyo waa kaba horreeyay qaasim ibn moxamed iyo bay isku waqtiya dhinteen baa la idhaha kitaabkeenana waa nin siqa ah ayaan leenahay kitaabkeenana xadiidkan imakaan hayno iyo xadiid adaaxi ku sugan adaaxi oo dee walow casharku insha allahu tacala xagaaga gaadhuu joogsanayo adaaxi aynaan gaadhayn laakiin de waxyaalaha inagu dhow ee aan saa usii dheerayn labada xadiid buu ku leeyahay kitaabkeenan bal taas weeye oo markaasi ninkan wuxuu yihi haddaba can abi hurayrata can rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam anahu qaala wuxuu yihi min khayri macaashi nnaasi dadka noloshooda waa dee min axwaali cayshihim weeye dadka noloshooda iyo macaashkooda waxyaalaha ugu khayrka badan waxa kaba mid ah oo sheekhu wuxuu qadarayaa dee macaashkii waa alcaysh kolley waa macnou ku yimaado caasha yaciishu macaashan waa dee cayshan waaba la yidhaahaa kolkol macaashka waxa uu noqdaa maa yutacayashu bihi waxaan lagu noolaadana macaash waa la yidhaha labaduna xadiidka way iska qabanayaan ama labada imika de macnobe laftigaa macaash ayaa macna lcaysh oo masterkii ah noloshii aan odhana casha yacishu cayshan ama maciishan macaashan iyo ma yutacayashu bihi bal markaa wuxuu halkan ku fasiray min khayri axwaali cayshihim marka la eego noloshoodi iyo waxyaalaha ay kuba noolaadaan ama noloshoodaba ah waxyaalaha ugu khayrka badan min ayaana ku sugan halkan tabciidi ah waxaa kaba mid ah rajulu nin mumsikun haysta oo haysanaya cinaana farasihi faraskiisa xakamihiisa haysta fii sabiili llahi sabiilka ilaahi oo xakamihii faraskiisa had iyo goor dee waa laazimaya waa ag jooga waa nin diyaar ah markastaba jihaadoo faraskiisiibuu xakamihiisii iyo cinaankiisii haysta kaasoo yadiiru duulaya boodaya u degdegaya calaa matii korkiisa kulamaa mar kastoo samica uu maqlo hayacatan qaylo de waana sawdka ama dhawaaqa iyo qaylada marka cadow yimaado la qayliyo taas uu maqlo hayacatan aw fazcatan amase dee argagax la argagaxay iyo cabsi uu maqlo bal haycaduna iyadooy ha-du reeban tahay waxay kuba yidhaah asawtu cinda xuduuri اlcadow waa cadowgu markuu yimaado dhawaaqan iyo qaylada la qayliyo dee si laysu ogeysiiyo alfascatu dee kolley fasca waa maro ahaan waxaa sharaxa sheekhu igu halkan kuba fasiray anigu laqbadaydi maaha taasi markaas biiskaani zayi annahuudu ila alcaduwi fascadii wuxuu kaba dhigay waa gurmadkan la gurmanayo kacidan loo kacayo xaggii cadowgii iyo gurmadkiibuu fascadii kuba fasiray imaam dibe la yidhaaho oo dee mashkaadkiiyo sharxay ayaa wuxuu yidhaahaa isaguna alfazca halkan waxaa lagu fasiraya fusirat huna biigaasati man faz min min fazica ida stagaata buu leeyahy waxaa lagu fasirayay waa gurmadkii ama gargaarkii ciddee loo gargaarayay oo laka soo jeeda fasica oo bimacnaha istagaata lakiin wuxuu leeyahy asl fasca shiddat alkhoofe bal waxaan leenahay kolley de waana faa'iida luqa ahaaneed oo sheekhyadu macno labaad oo macnihii imika aan ku laqbeeyo argagax markuu yimaado aan ahayn bay inoogu fasireen kolleyna laqbadaydii de waa macnaha labaadune dee toodan baaban kaba sii horreysiina toodaan horreysiinaynaaye bal ficilkan fazica kolley laba macnu ku yimaadaa ee masarkiisna waa alfazac macnaha hore waa macnahan dee mashhuurka ah hee dadka aada loo isticmaalo oo ah waa kaa adducur iyo argagaxa fazica fazacan oo macnaa ducur iyo argagaxa iyo taas waa macnaha weeye waana macnihii marka hore laqbadaan ku horreysiiyey macnaha labaadna waxa weeyaan ama naftiisa macno kalea kasii farcoomaye oo alfazcun iyadoo ficilku kii un yahay fazaca yafzacu fazacan macnaa waa maxay waa imaka alistigaasa waa gargaar dalab la gargaar dalbayo dee ruux baaba dee sanqayshanaya oo cid u gargaarto uu doonaya iyo annajda dalabu najda walistigaasa oo macnaha istisraakhiya kaa naftiisa waxaa kasii farcoomaysaa macnahan imaka halka iguba sugan ee uu isaguna diibi sheegay oo maxay ah in la yidhaaho waxa weeye fazica oo naftiisu ficilkii oo macnaa kaasa ah uu gargaaray oo ciddii qayshanaysay usoo qayshatay ayuu u gurmado u gargaaray bal waa macaani ay timaado oo taasoo lafdigan imaamkan mubarid la yidhaaho cilmigan luqada iyo dee taas imaamka kuba ahaa mubarid waa laqabkiisii ah kutubtiisa waxaa ka mida kitaab lagu magacaabo alkamil oo xaggan adabka iyo luqada ah kutubta adabkana dee kuwooda ugu mudan buu kaba mid yaho ibnulkhalduun baa muqadimadiisa wuxuu ku yidhaahaa si uu mashaayikhdiisii kaba maqlayay weeye majaalista cilmiga kutubta adabka usuusheeda afar buu kaba dhigaa saa uu mashaayikhdiisa kasoo naqlinayo alkamil oo kaa mubarid ah albayaan watabyiin oo jaaxid leeyahay isaguna iyo kitaab iyaga ka yar oo ibnu qutayba leeyahay oo adabulkatib la yidhaaho isagu mujalad ahaan buu ku madbacaysan yahay iyo kitaabkan waxa weeyaan alamal alamali ee uu leeyahay caliyun ilqaali afartaas buu yidhaaho waa usuusha cilmi marka la eega adabka waa kutubta iyaga usuusha afartooduba way madbacaysan yihiin kitaabkan kamilkuna kolley waxyaalihiisa ama khasaa'istiisa waxaa ka mida kol ama xadiid buu soo dhigan ka khudbad buu soo dhigan kalaam kaluu soo dhigan shicir buu soo dhigan markaasuu dee fasiri wixii shawaahid ahayd buu sheegi hadday naxwi kuba sugnaydna waa soo saari oo waa dee adigu muhim baan leeyahay wala dabcadun aan haysto in ma ragga madbaceeyey ama labadna isugu tagaan leeya dee musawaha iyo aqoonta kitaabka may lahayn oonsa ahayn laakiin dabca in dabcaad fiican baa jira haddaba waxaan uga jeedaa kamil markuu hadalkiisa khudbada dhameeyo wuxuu ku bilaabaa ficilkan fazixa waa bilowga safxada ugu koobaad ama waxa ugu horeeyuu taa kaba hadlo wuxuu soo qaataa athar laynoo soo naqliyo xadiiso inuu rasuulka ilaahay ansaar kuba yidhi inakum taqiluuna cinda adamaci wa takhuruuna cinda alfazac anaa marka damac jiro adduunyo la qaybinayo waa yaraataan meelahaasay iska tegayaan oo ma imanayaan waxma soo doonanayaan laakiin marka cabsi ay jirtay argagax jiro markaa waa soo wada yaacayaanoo cinda alfazaca markaasuu macaanida imika aan sheegayay isagoo shawaahideediina soo sheegaya khaasatan saddexdaa macnoo laba ay sii kala farcoomayso ayuu sheegay waana hadalka ugu horeeya ee uu kitaabkiisa ku bilaabo walow kitaabku jiskiisa dambe uu isagaba badan yahay ama qeybtiisa dambe nimankii khawaarijtahayd iyo taariikhdoodi iyo waxoodi iyo de aad moodo inuu kitaab jaanib kaleba isu rogay oo iyaga taas hadaladoodii shiciradoodii dagaaladoodii bal jaanibkaas bu uba batay kolley labada mujalad waxaa laga yaaba waqti baan la xagaa baxay toddobiya sideetankii bay hedo faynis waa ku daalacday labadoodaba labada mujaladba waa wakti xagaayood muqda waktiga toddobiya sideetankii bal marka waxaan leeyahy waana kitaab muhiim o de kitaabkana waa idii fayda bal kutubta usuusha hadalkee laakiin safxada kooba ama hadalkiisa ugu horeeya ayaa macaanida fasaxa markaa san ay noogu fasireenna baan leenahay waxaa laga yaaba macnihii marka hore isaga isticmaalulcaam buu kaba cabire aynuma argagaxiyo taas maaha waa sanahima kaba dhigay annuhuudi ila alcadow waa markaa gurmadkii weeye haddaba marka uu maqlo iyadoo la gurmanayo qaylo soo dhacday marka uu maqlo dee loo kacayo ayaa muxuu samaynaya daara calayhi uu ku boodaya daara uu ku duulaya adu waa xaggii israacii uu degdegayo macnaa waxaa arrintu ay tahay ninkan raqbadiisa shahaado iyo xirsigiisa uu bal matalan ku dadaalayo jihaad ayay xaaladiisu taa tahay yabtaqii xaal uu doolanayo ama alqatla dil ama yabtaqii isagoo dalbaya alqatla dil la dilo iyo walmowta dhimasho madaanahu meelaha loo filo ee dee la filayo in dil jiro ama dhimasho ay jirto isagoo halkaa ka doonayo ujeeddadu markaa qayda soo dhacdo ama wax yimaadaanba faraskiisii buu saaran yahay waa u degdegaya duulidanuu kaba cabiraya waa degdegii u degdegayay qaradkiisna maaha wax kale hami kale kumaba jiro dee shahaado ayuu dalbaya addimatid buu leeyahay markaa qatli ama dhimasho ayuu meelihii loo filayey ayuu kaba dalbaya madana huna waa jamcu madinatin eeg madan ee damiirka waan ka saaraynaa almadanu waa jamcu madinatin madinatu shayna waxaa la yidhaahaa meesha shaygii in laga helayo loo filayo loo malaynayo almakan aladi yudanu wujuud shayi fiihi way meesha la filayo in shaygii lagaba helayo taas baa lagu magacaabaa ayay madino laba yidhaaha haddaba u ka dedeeyeen eeg damiirkiina madaanahu damiir keliya oo ifraad baa inoogu sugan alqatli iyo almowtna way kaga horeysay dee daahirkuna wuxuu ahaa madaanahuma in la yidhaaho inay alqatli iyo almowt baa horeeye madinana waa ta aan soo sheegna waa almawdic aladi yuchadu fiihi ashay ama yudanu anahu fiihi wuxuu bal maalan yidhaahaa tibi baa yidhaahaa halkan damiirkan la celiyey ee madanahu la markaa loo celiyey waxaa loogu celiyay dee xaasilka iyo maqsuudku qatl iyo mowt waa isla mid haddii la dilo dhimasho un weeye dhimashadii waa taasoo xaasilkii ama maqsuudkii baa isku mid ah saa daraaddeed baa waxa weeye loogu celiyey amase waxa weeyaan waa iktifo baabkeed oo mid ahaan baa damiirkiisii lagu kaaftoonay kii u dhowaa labadooda ka dhow labadoodaba tadkiir weeyaan oo wuxuu markaa uga nadiir dhigaa ilaahay qowlkiisii waladiina yaknizuuna adahaba waalfidata walaa yunfiquunahaa yunfiquunahumaa ma yunfiquunahaa maxaa u dhoweyd fidadiibaa u dhoweyd markaasoo waa iyadoo dee damiirkii markaa u dhowaa laguma kaaftoomay waa hadalkii diibi lahaa bal haddaba yabtaqi qatla wlmowta madanahu kaasi waa mid aw amase rajulu nin waa dad kuwa nolol ahaan iyo macaashkiisa ama u khayr badanba fii gunaymatin xayn yar waa ari yar oon badnayn oo taskiiru hanam kuba sugan oo fii ra'si shacafatin min hadihi shacafi waa buur korkeed oo buurahan kaba mida shacafana sharaxa ma inoogu sugan waa acla ljabal waxa haddaba waa buur korkeed oo buurahan kaba mida ama dee buuraha dulahooda kaba mida buur dusheed buu kuba sugan yahay ari yarna waa iskii dhex joogaa haystaa aw amase badni waadi min hadi lawdiya dee ina shardi maha waa ta anin shacaabkuba ama doox dhexdii oo dooxaha kaba midi kusay adugu meel buu kaba sugan yahay dee meelaha kolba in arina la daajin karo kaasoo yuqiimu oogaya asalaata salaadii salaaddii kama tegayo wayu'tii bixinaya zakata zakadana dadkii mutay buu siinaya wayacbudu rabahu waa cadfu caamin calaa khaas inay salaadii iyo zakadiiba cibaadadiibay kaga midiin xataa yaأtiyahu lyaqiinu ilaa kii la hubay waa geerida ay u imanayso alyaqiinna waa almowt lأnnahu de waa wax la hubo weeyaan oo ina shaki aanu ku jirin ina aan baaqan ahaynba laysa min annaasi ilaa fii khayrin dadka xaggoodana khayr mooye wax kale kagama sugnaa oo ujeeddadu dadkii way way ka badbaadeen oo hadduu dee wax kala qaybgelayana wixii khayrkaa waa kala qaybgelaya salaadoodii dee intii la joogtay jamaacadoodii waa xaadiraya hadduu jumco gaari karo dee waaba ninkaa reemiye waa tegaya wixii kale khayr ahaa dadkii iyaga ka mid weeye laakiin sharkii iyo dhibkoodiina dee isagii kalama qaybgelayo isaguna sharkii uu lahaa iyo dhibkii way ka badbaadeen oo uu ka haysanaya ruuxa caynkaasa adhigiisaa yar ama xoortiisaa yar iska dhex jooga cibaadadii rabbigiina caabudayeen inna aan ka tegahayn taas dadkiina ay sharkiisii kaga badbaadeen isaguna waa ruuxaa soo raacaya kollayna xadiidkii horan kusoo fasiran وxdثna qتaybة بن سعيid عن cبدالعزيز بن أbي xازm ويعقوب yعnي بن cبدالرحمن القاrية kirahma عن أbي xازm بhdا الاسناaد مثlh adigu cبدالعaزيز بن أbي xازm iyo yعqوب بن cبدالرحمن ayaa xadiidkan wada wariyo markii hore cabdilcaziiz aabihii buu ka warinayay marka yacquubun baa kusoo biiray riwaayadan qutayba kilaahuma can abi xaazimna tan buu wada alqaariyana dee kolley waynu kitaabka alqaariana dee ina way iskagaba sugnaanaysa alqaariya ee laakiin ninkan iyo dee bal nin kale oo dee kaba dabaqa horeeya alqaariya ayaynu usoo aragnay macnaha ya-du way shadantahay alqaari'a ma aha qisooyinka qaarkoodna qalad sidaas waa dhacaa ee alqaariya oo waa reer qaaro la yidhaaho ayaa loo nisbeeyo lagu yaqaanay jawdat ramy ramyi lagu yaqaano ay yidhaaheen qad ansafa alqaarata man raamaha ay yidhaaheen bal reerkaasaa loo nisbeeyey bi hada lisnaadi waa isnaadkii abu xaazim salamata bnu dinaar oo markaa canbacjata can abi hurayrata wey milahu tii hore laba mida wa qaala waxaanu yidhi qutayba faacilka qaala ayn ka dhigayna qutayba wuxuu yidhi isagu riwaayadiisa can bacjata bni cabdillaahi bni badrin markii hore bacjo keliyaynu soo marne uu dee nasabkiisii buu sheegay abihi iyo awowgii wa qaala waxaanu yidhi bal labada qaale eeg imika isku keenxiga faacilkeedu waa damiir u laabmaya qutaybo weeye riwaayo markaa yaxye ayuu kaga duwan yahay intaa yaxya ibnu yaxya tamiimi oo sanadkii hore ahaa ayuu intan kaga duwan yahay wa qaala waxaanu yidhi isagu xagga riwaayadiisa markuu xadiidkii marfuucaa soo gaadhay fii shicbatin halkii ay riwaayada hore aan soo aragnay fii ra'si shacafatin walow dee shicbina aan soo aragno t aanay ku jirin min hadihi shacaabi khilaafa riwaayati yaxya wa xaala kownihi mukhaalifan riwaayata yaxya xaal uu yahay qutayba intan ama alfaadaa yar isagoo kaga duwan ku khilaafsan riwaayadii yaxya bnu yaxya tamiimi marka waxaan leeyahay faacilu qaala fi lmawdicayn waa damiir qutayba u laabmaya وxadثna abubكر بن abي شhaybة وزهير بن حرب وأbو كرayb qaaluu waxay dhaheen saddexdooduba xadaثna wakiic عan usamaةa بن زaيد عan bacjaةa بن cabdاللahi الجuhaniي imaka reerkoodii baa inoo yimi oo niصbadii waa reer juhayna عan abي هurayraةa عan النabiyi صلى الlه عليه وsلم بmaعnaa xadiiثi abi xaazimi عan bacjة oo xadiidkan usamaة بن زayd warinayo ee uu ka warinayo bacja wuxuu la mid yahay in xadiidkii abu xaazim bacjo kaba wariyey وqاaل waxaanu yihi isagu usama في riwaayati في شhicbi min الشhicاab shicbati ma odhana shicb min الشhicاab de waana lafdigii macruufka ah kali baabkaa intaasaan ka baxayna de waan ka hadalay ba baabu bayaani rajulayni bal laba nin cadayntood baabkeed weeye labadanoo yaqtulu dilaya axaduhumaa midkood alaakhara ka kale oo haddana yadkhulaani الjanة janno gelayo intay midkoodka kale uu dilo haddaba labadoodna janno wada gelaya taas buu caddaynteedii buu baab u yahay kolle yaqtulu axaduhum alaakhara sifaun baan kaba dhigaynaa waayo alrajulayni ashan kuba sugan baa jinsiye ah ama jinsi oo dee macno nakiruu markaa taasi leeyahay oo ashan dee markaa macno nakiray leedao saas waxba ma xaalaynayne yaqtulu axaduhum alaakhara yadkhulaani ljanna bal waa kuwan labada ninkayiine iyagoo isdilay haddana midkood ka kala dilay waay midkood baa kii kala dilay camdibu u dilay hadda haddana janno wada gelayo wuxuu hi markaa mslim xadaثna mحamed بn abi cmar almakiyu qaala xadaثna sufyaan can abi zinaadi can اlcrج can abi hurayrata ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala sanadku waa dadkii aada u badnaa xagga marka la eego riwaaye ahaan iyo kusoo noqnoqod kitaabka qaala wuxuu hi rasuulki ilaahi salawaat اllahi wasalaamu عalayh yadxaku llahu ilaahay waa qaslayaayo ilaa rajulayni laba nin yaqtulu uu dilayo axaduhumaa midkood alaakhara ka kale oo kilaahumaa ay kullu waaxidin minhumaa mid kastoo labadooda ka midii yadkhulu haddana gelaya aljannata jannada faqaaluu waxay yidhaaheen dadkii xaadiriinta ahaa kayfa yaa rasuula allahi kayfa waa sideoo sayidkaasi ku dhacaysaayo dee nin wax dilay iyo dee ninkii dilay ay jannada wada gelayaan ay jannada iyagii kuba kulmayaan ay wada gelay qaala wuxu uhi yuqaatilu uu dagaalamaya haadakani waa kii hore la dilay fii sabiili اllahi caza wajal oo wuxuu u dagaalamayaa litakuna kalimat ullahi hiy alculya fayustanshadu shahiid baa laga dhigayaa waa la dilayaa nin gaala ayaa dilaya uma yatuubu llahu ilaahay baa ka tooba aqbalaya cala alqaatili kii wax dilay dadkii beder iyo uxud iyo khandaq iyo muslimiinta kulaba dagaalamayo meelo kaleba dee markii dambe wixii markii hore dhintay ama la laayay mooyaane intii kale way sooba islaameen jihaadadiina way kaba qeyb qaateen uma yatuubu llahu ilaahay waa ka tooba aqbalaya cala alqaatili kii wax dilay oo fa yuslimu uu islaamaya fa yuqaatilu ninkii islaamay ayaa dagaalamaya isna haddana fii sabiili llahi caza wajal fayustashhadu isagiina dib baa loo dilaya isagoo litakuna kalimat llahi alculya hadda markii hore camdi bay ahayd ninkan muslimkaana wuxuu u dilay waa litaku si uu kelimada shaydaanka iyo waxyaalahaas iyo baltaasi ay tasarayso u noqoto ee uu islaamay toobad keenay markaasuu dagaalamay oo la dilay labadoodiba dee shuhaday noqdeen jannada ku kulmaya وxdثna أبو بكر بن أبي شhيبة وزهير بن حرب وأbو كرyب qالوا xdثna وkيع عن سفyان عن أbي الزناd بhdا الإسناaد مثlh isناadkan isagoo kale wey طريq baa inoo dambeeyo waa kn xdثna محمد بن رافع qال xdثna عبدالرزاq qال أخبرna معمر عن hmام بن منبه qاaل waa صحيفadii hmاm أxاadiثtii بqل iyo aفartameeyaha aydede uu wada warinayay snad keliya ku wada warinayey qaala wuxuu yihi markaa hamaam haadaakani xadiiskani maa kii weeye xadaثna uu noogu waramay abu hurayrata can rasuuli الlaahi salى الlahu عalayه wasalam fadakara wuxuu sheegay axaadiiثa oo hamaam sheegay axaadiiثa minha axaadiiثa waxaa kaba mid ahayd waqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayه wasalam kollina صaxiifadan iyo waxaa ku tacalluqsan horean uga soo hadalnay marar baan kaba soo hadalnay waxaa imika cibaaradan fadakara axaadiiثa minha iyo qaala rasuul lahina waa usluub ama hab uu laazimo min awal kitaabi ilaa akhiri axaadiida صaxiifada kamida markaanu xadiidka koobaad ahayn ee uu warinayo muslim laazimo bukhaari isagu dariiqo ma raaco koluu xadiidka koobaad intuu soo dhigto kuwa kale kuba cadfo iyo koluu iska soo dhigta xadiidkii koobaad meel aan ahayn labadaba way jirtaa laakiin muslim waa usluubkaa fiican waa si u caddeeyo waxay imika tani noo caddaynaysaan wax kale maaha xadiidkan yadxaku lahu lirajulayni kii koobaad ma aha waa axaadiidtii dhexda kuba jirtay xagga sanadkana ee ka koobaad unbuu markaa maqalku ahaa inta kale way ku cadfanaayeen haddaba marka aanu siiqad la wada warinayn saxiifadii ee qeyb aan ama xadiid aan kii koobaad ahayn ee sanadkuu la socday lagu warinahayn ayuu san isticmaalaa muslim uu isticmaalaa waan hab aad iyo aad u fiican oo muujinayo un inay sanadkan markuu maqlay xadiidkii la socday xadiid kaluu ahaa kan lamuu socon inta kale waa la isugu cadfay markuu axaadiistii kale doonay uu xugaba baahday ayaa si uu bal arrintaa u caddeeyo uga duwanay axaadiistii dee sanadkooda ay la socday sida kuwan kale ayuu habkan uu kuma wariyaa haddaba yadxaku llahu lirajulayni markii horena ilaa rajulayni bay ahayd xaggan daxiguna dee xadiidkan saxiixa ayuu inooguba yimi waa sifo rasuulki ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dad oo dhan ugu yaqaanay rabbigii uu idlaaqay marka wuxun baanay laba mid tahay un sifaatkan kale ee samci iyo basar iyo iraade iyo qudre iyo cilmi iyo waa sifaat bashar iyagaba ku sifoobi kara intaba uu kuma sifoobi karo laakiin de maxay tahay wixii makhluuq lagu yaqaanay asal ahaan maha rabbi waa ka nasahayahay waa sifo isaga usugnaato laakiin kayfiyadeedu say tahay iyada taas waxaan ogaan karna ma aha xagga inaan isbaatkaa inagoo dee garanaynana wixii bashar lagu yaqaanay makhluuq lagu yaqaanay asal ahaan inaanay ahayd laakiin rasuulka ilaahay baa usugo waan sugaynaa intaasna waan kuma daynaynaa waa xaggii kayfiyada dee tafwiidku xagga kale isbaatka de isbaatka bilaa tamsiilun waa sida aan odhan lahayn markaan qudro sheegayna kalaam sheegayna iraado sheegayna samci sheegayna basar dee qolooyinka imika halkan sharaxyada ee tan imika awilaya macno kale ku xambaaraya markay samciga iyo basarka iyo iraadada iyo kaba hadlaan iyaguna waa san un basharna waa lagu sifeeyahay ma awilaani sideeday uba sugaano waa sifo ilaahay leeyahay oo صifaadkii bashar aan shabahahayn ee صifadaa isagu leeyahay laakiin kayfiyadeeda iyo xaqiiqadeedu maxay tahay taa iyada ma ogaan karno markaa tanatii un bay laba mid tahay yadxaku lahu lirajulayni yaqtulu uu dilaya axaduhumaa midkood alaakhara ka kale o kilaahumaa ay waa kulu waaxidin minhumaa mid kastoo labadooda kaba midina yadkulu uu gelaya aljanata qaaluu kayfa ya rasuul الlahi macnaa kayfa dalika ya rasuul الlahi qaala wuxuu yihi yuqtalu waa la dilayaa haadakan waa ka hore muslimka ahaa fayariju janatayni waa la dilay ruuxii la dilayna ee jihaad laguba dilayna haddaan marka hore dee niyo xun aanu ku dagaalamayn waa ehlu janno markaa jannadii buu gelayaa uma yatuubu llahu ilaahay waa ka tooba aqbalaya cala alaakhari kii kale fayahdiihi uu hanuuninaya waa tan toobadii u ka aqbalay ila lislaami islaamnimuu kusoo hanuuninaya uma yujaahidu fii sabiili اllahi waa jihaadayaa sabiilka ilaahay isaga naftiisii baa jihaadaya sabiilka ilaahay buu kuwa jihaadayaa in badan oo rasul muslimiintii laba dagaalantay dee quraysh iyo keyrkoodba markii dambe way soo islaameen bal dee waxay noqdeen dadkii ama waxa weeyaan aad gaalo ula jihaaday in badan oo kaba midina ay kuba dhinteen waa noocaas oo kale fayahdihi ila lislaami uma yujaahidu isagii naftiisii baa jihaadaya fii sabiili اllahi fayustashhadu isagiina waa la dilayaa isagoo shahiid buu noqonayaa saas baa labadooduba ay jannadii ku gelayaan kollay dee macnuhu aada buu u cad yahay waxaan uguba joogsanaa ma jirto baabu man qatala kaafira uma sajada baabu bayaani man bal shaksi baabkii cadayntii weeye qatala dilay kaafiran gaala uma sajada toosnaaday ina waa baabkii hore inoo daba socda gaal buu dilay dee markii dambena intii isaga nolosha u harhsadaydna ruuxa mustaqiimkee toosan buu noqday balkaa xaaladiisa iyo wax kuba tacalluqsan buu baabkiisii yahay xadaثna yaحyى بن أyوب وqتaybaة وعalي بن xujri qaluu xadaثna ismaaعiil yacnuna بna jaعfari oo saddexdooduba ismaaعiil ibnu jaعfar bay kaba wariyeen ismaaعiilkan ay yidhaaheen xadaثanaana ina jaعfar bay ula jeedaan kolley hadalkana ama yacnuna waxaa halkan soo geliyey de waa yacnina markuu ifraad yahay waa ti aan soo arki jirnay huwa iyana waan soo aragnaye horaan usoo maray waana kolley culimadeennan iyo a'imadeennan ixtiyaadkoodii taas oo waxa arrinta ay tahay haddaan caawa wax yar kaba celiyo dee bal dadkii dib uguma soo taxmay in muslim ismaa xadahanaa ismaaciilu ayuunbuu ka maqlay iyagee xadahanaa ismaaciil ibnu jacfar midna muu odhan saddexdooda macnaa yaxye iyo qutaybe iyo caliy ibnu xujri intuba muslim waa ka maqlay xadahanaa ismaaciilu unbay yidhaaheen ay ku gaabsadeen dee ismaaciilkiina waa la garanayaa may odhan xadahanaa ismaaciil ibnu jacfar may odhan markaa haddii uu yidhaaho isagu ismaaciil ibnu un kaba maqlay uu maanta yidhaaho xadahanaa ismaaciil ibnu jacfar sheekhyadiisiibaa waxaanay odhan buu ka sheegayaa macnaa iyagii may odhan dee taas marka isagii baa wuxuu noqonayaa nin iyagii waxaanay odhan ka sheegay oo halkaa kadib baa soo gelaya de hadduu sidoodii ku daayo xadahanaa ismaaciil ku dhaafaba halkan ismaaciil labaadba uu galaa inu soo maro ismaaciil ibnu curaya ana waa galaa waxaa dhici karta dee dadkii ishtibaah baa iman oo ma ismaaciil kana ma ismaaciil ibnu curaya taasaa iman marka waxa ay yacnuudan isagiiyo amtaashihiisa bukhaariya ragga lamidka ay laba yimaadaan si ibhaamkan meesha ama dee ishtibahan iman karaana meesha ugaba baxo aanay riwaayana uga noqon inay sheekhyadoodii kaba warinayaan maanta riwaayo markaa maaha iyagii kaba warinaya ayay yacni iyo yacnuunadan iyo dee huwa iyo ay ulaba yimaadaan can ilcalaa'i can abiihi can abi hurayrata calaa bni cabdiraxmaan ibni yacquub weeye waana nin taabiciy oo taabiciintii yaryarayd kaba mida horaynu kitaabka usoo maray nuskhanu leeya axaadiis malaa ur nuskho kuba sugnayd uu aabihii dariiqiisa iyo abi hurayre kaba wariyo can abihi abihina waa cabdiraxmaan ibnu yacquub weeye isagu waa taabici dhexe marka la eego aabba iyo inanka xagga itqaanka aabbaha sareeya waayo calaa waa saduuq abi laakiin uu ka marka la eego itqaan ahaan waa ka horeeya inankiisa weeye kolleyna alxuraqiyi iyo nisbadaasaa u timaadee waa mawaalidoodii un reerkii asal ahaan kamay dhalan can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama qaala laa yajtamicu ma kulmayo oo kaafirun gaal iyo waqaatiluhu kii dilay fi naari naar kuma kulmayaan abadan abadba oo macnaa gaal iyo kii dilay naar kuma kulmayaan oo haddii bal dee ruux muslimi gaal jihaadayay uu gaal dilo gaalki waa ahlu naar naar buu gelayaa haddaba kaa gaalka dilay imanka hadda kii la dilay maaha taa waynu soo marro ka hore waa la dilay oo shahiid buu noqday kani shahiid maaha laakiin waa mujaahid waa nin jihaaday gaal dilay oo jihaad kuba dilay isagoo liiclaahi kalimat illahi isaguna ahlujannu noqonayaa weeyaanoo isaga iyo gaalkii uu dilay naar kuma kulmayaan waayo hadday kuma kulmaan dee waxaaba iman adigii idilay oo waxaad iisoo dishay taase sadyadadba galay imaka naar soo galay iyo waxyaalahaasa imanaysaa haddaba in laa yajtamicu kaafirun waqatilu fi nnaari abada xadiidku kolley kalaam yar dheer buu leeyahay in sharaxna kuba sugan waanan soo talkhiisin doonaa bal riwaayadani waa tan riwaayo labaad buu xadiidku leeyahy waa tan xadaثana cabdullahi bnu cawnin ilhilaaliyu waa nin iqa ahaayen hore usoo aragno sheekhada muslime lakiin cabdullahi bnu cawn ibnu ardabaadna waynu aragnay waa nin ka badan kaasi oo kitaabka kusoo noqnoqdo caabid ahaa zaahidna ahaayo ibnu markaa laeega ibnu sirin iyo asxaabtiisiiba ahaa qaala xadaثana abu isxaaq alfazariyu ibrahim isaguna in badan baan soo aragnay waa nin xaafid ah musanifa caabidna ahaa adugu kolley waa nin saasoo aqoonta uu lahaa waa maali waxa weeye maalinba mahdi ninkii ama amiiru muminiinkii mahdi la odhan jiray haarun rushiid aabihii in abi jacfar ilmansuur baa wuxuu bilaabay arrin aada iyo aada u fiicanoo niman zanaadiqo ahaa oo dee diinta ifsaadkeeda iyo waxaasunu joogay ayuu isagii noqday inuu tatabuco dabagalo oo wixii la helo waa lasoo qabanayo waa la dilaya markaas baa haaruun markuu ay isagu dhintee dee haadi oo u dhexeeya oo isagu wax weyn aan hayn oo inay isaga haaruun rashiid walaalkii ahay isagoo khilaafada ugu horreeyena uu dhintay haaruun qabtay shaqadii aabihii iyo halkii wixii uu bilaabay aabihii buu wadi jiray maalin maalma ka mida nin lasoo joojiyey waxaa loo soo joojiyey dee waaba deldelaad iyo in la dilayo waxaana loogu soo joojiyey de waa zandaqadaas waxa laguma dilayaa markii lasoo joojiyu uhi bal haddaad disho haruun buu leeyahay ama amiir almu'miniin maxaad ka yeeli intaasoo boqol ama kun oo xadiis oo aan dadka kursi dhex daayey oo aan asal lahayn oon sameeyo uxarimu fiihi alxalaala wa uxalilu fiihi alxaraam saasuu ku yidhi xaggeeda ujeedadu dhibtaydii way joogtaa uunoo boqolaal xadiid ama kumayaalba oo mawduuca ayaan oo dadkii ku dhex faafiyey oon xaraamtiina xalaal kaga dhigaya xalaashiina markaasaa muxuu haruun yidhi ayn anta ya caduw allahi min abi isxaaq alfazariyi wacabdillahi bni mubaaraki huma yadkulaaniha min xadiidi rasuuli llahi sala allahu alay wasalam xarfan xarfan sid baa taariikhiisa kusoo naqliya xageed ku ilowday bu ihi cabdillahi bni mubaarak iyo abu isxaaq alfazari waa ninka raggaasaa jooga oo xaraf xaraf uga soo saari dooda xadiidka rasuulka ma qarsoomaysa weeye ragga oo abu isxaaqaa maqaamka uu joogay oo iyo cabdillahi bni mubaarak iyo uhi raggaasa u nool oo ka soo saari doona waxa aad dadka kursi dhex daysay markaa ma qarsoomayaan haddaba abu isxaaq waa nin saase waa kan oo magaciisii ibrahim bni muxamedin can sa'il bni abi saalixin can abihi can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam laa yajtamicaani ma kulmayaan fi naari naarta kuma kulmayaan ijtimaacan ijtimaac yaduru uu dhibo axaduhumaa midkood alakharanka kale oo isagoo kuba ceebeeya waxyaala iyo dee midkooda in kuma kulmayaan qiila waxaa yidhi man hum yaa rasuulallah wa iyo kuwa aan ku kulmahayn naartii ijtimaac iyo kulan ay isku dhibaanoo midkoodka kale uu kuba dhibo eeg hadda waa laba imanka laa yajtamicaani waa tasniya man hum na way timi damiirku waa damiir jamaca marar horena waan soo aragnay kolkol labadii in lagu idlaaqo dee jamac oo kale loola mucaamaloodo bal imanka taasuman kaba dhigaynaa sida ilaahay ba qur-aanka oo waxa weeyaan wadaauda wa sulaymaana id yaxkumaani fi lxarti laba weeye daud iyo sulaymaan haddana ilaahay muxuu yihi wakunaa lixukmihim shaahidiin waana daud iyo sulaymaan id yaxkumaani fi lxarti maxaana wakuna lixukmihim eeg lixukmihim ama xukmihim marka waa idlaaq matala de aljamci cala tasniya waana barhkood iyo waxaaba idhan aqaluljamci waaba islam bay dhahaan haben dhoweyna waxbaan soo haynay qaala wuxuu yihi mu'minun ruux mu'minoo qatala dilay kaafiran gaal uma sadada toosnaaday isaga iyo gaalkii uu dilay naar isuguma tegayaan ruuxaas naar ma geliyo waysa markii horeba xadiidka laftigiisa alaan soo maray bal in waxa weeye kolley baabkii intan buu inooguba dhan yahay macnuhuna kaafir iyo kii dilay naar kuma kulmayaan oo riwaayada hore haddaan eegno iska daa dil ruuxii muslimkaa laba dile ee ruuxaa jihaadaya gaal jihaadkiisii ku dilay isaguna dee jihaadkan iyo umuurahan baa kafaaro xataa dunuubtiisii uga noqonayo markaa janno mooyaane naar ma gelayo ayaa taa inooguba sugan ma kumaba kulmayaan laakiin riwaayadii kalea wax kale ama arrin kale soo kordhisay oo ah laa yajtamicaani fi nnaari ijtimaacan yaduru axaduhuma alaakhar riwaayada hore mudlaq bay hayd asal ahaanba kula kulmayaan bay hayd ee kuma kulmayaan tanna waa kulan khaasa waa kulan ay ka dhalatay midkoodka kale inuu dhibo sa dee isagoo idhaa soodgaa maxaa dilkay adi dishay kuba taray ama aad kaba faa'idaysatay arrintii adigaadba naarigulaba jire bal markaa taasoo waa ijtimaac khaasa ijtimaac maksuusay noqoto ee labadii riwaayo daahir ahaan waana xadiid keliya un labadiisii riwaayo daahir ahaan tacaarud baa meeshii jira ama taas bal iyadoo hadalo imanka qaadiciyaad iyo waxyaala ay noo dambeeyaan waxa aad qordubi oo kale mufhimkiisa uu yidhaahaa markuu arrintan yar muujiyo san kuba jamcinaynaa waxa weeye xamlulmudlaqi cala lmuqayad kaa hore mudlaqa ahaa laa yajtamicu kaafirun waqatiluu fi nnaari abadan iyo kan isagu qeyd kale waan isku xambaaraynaa si dee marka mudlaq iyo muqayad kulmaan la isugu xambaari jirayoo waxaan ka dhigaynaa macnaa ijtimaac makhsuusa oo markaa macnuhu muxuu noqonayaa ruuxa gaal dilay ee dhintay hadduu dee uu yahay ruux toosan oo xumaan iyo waxba aan lahayn waajibaadkiisa iyo umuurihiisa ilaaliya kaasi marka horeba naar buu gelaya sina uma kulmayaane gaal buu dilay uu dhintay isagoo dunuub kabiiraha laba yimi aanu kaba toobadkeenin arrinkii dee waxa weeyaan arrinkiisa waa taxta almashiica eeg dilkiisa uu wax dilay haddii uu isagoo dee kabiire iyo waxyaalaha la imanayo aanu kaba toobadkeenin uu dhinto amruhu ila llahi in shaa cafa canhu wain shaa caqaba bal hadday dhacdo markaa ruuxa in laba ciqaabo oo uu naar gale dee tadhiir ahaan u galo gelitaankiisu ma noqonayo sida kan gaalkii u galaye mu'miniinta mudibiintii dabaqay leeyihin ama dereg in gaaladaasna dereg aada ugaba hooseeyay leeyihiin oo ina naar markaas meeshii uu dee gaalku galay ina kama gelayo deregiisina uguma tegayo meeshii dadka mudibiinta ee muslimiintu ay geleen buu ku gelayaayo markaa ijtimaac ay ku kulmaan markaas xataa iyagoo naartiba jiro ma jirayso ijtimaaco markaa dee asal ahaan lamaba kulmayo ayuu noqonayaa haddii dee uu laba kulmo ay dhici lahayd in mukhaasamo iyo tacyiir iyo dararkan xadiidku inoo sheegaya uu timaado bal laba hadal aada u wajihaa oo uu leeyahay qurdubi kitaabkiisa mufhimu kuba leeyahay ishkaal kale laakiin xadiidka jira oo waa inta u dambaysa uma sadada taasba weeye bal markaa sadadana haddii aan kuba fasirno toosnaaday oo istiqaamo laguma fasiro imanka toosnaaday ishkaalku wuxuu kaba imanayaa ruuxii mu'minka ahaa haddii uu ruuxa istiqaamo dhaba ku sifoobay yuusa kuba dhinto inkastaba yaanu gaal dilin xataa jihaad yaanu tegine dee naar ma gelayo ruuxa mustaqiimka wixii ilaahay amray u dirmaya wuxuu ka nahiye ka dheeraanaya dembi aanu ka toobadkeenin lahoynay aanu jirin saa kuba dhintay markaa janna mooyaane naar ma gelayo oo waxba in markaa taasi markaa qaadiciyaad oo kale iyo waxaabuu kaba dhigay halkan inuu lafdigani suurtagal noqdo min bacdi ruwaati taqyiirkeed ee macnuhu uu noqdo sida riwaayadii hore mu'minun qatalahu kaafirun uma sadad lacagsiyo waa ruux mu'mina gaal dilay oo gaalkii markaas deeto sida riwaayada hore kuma fasiraya uu dib u toosnaaday oo uu toobad keenay oo uu islaamay oo markaa taas oo kale taas la yidhah lakin de waxaynu taa looguma fasiraa ma jirte wuxuu qaadiciyaadmeye isna qordoba yidhah isagoo ishkaalkaa sheegaya bacd ala'ima xaggooda kaba dhacay tasdiidkan macnaha guud kuma fasirayno uma sadada tasdiid khaasaan kaba dhigaynaa habeenkii dhaweyd baan soo haynay qatliga fii sabiili illahi inuu ruuxa dembi kastaba ama lagaga dhaafayo wixii aan deynba ahayn macnaa xuquuqdii dadka lagama dhaafayo marka muxuu noqonayaa uma sadada toosnaaday oo ah inuu dee ka takhalusay wixii xuquuq ahayd dad kale ay kuba lahaayeen waayo taas inay shahaadadiisa xataa mancihaysa kani waaba isaga qaatil uu wax dilay uunoo gaalkii dilay shahaadadiisay taasi hor joogsanaysay oo markaa laba yidhaah taas ama macnuhu uu noqdo un uma sadada macnuhu uu yahay almowt calى اlislaam xataa dee dembi kaleba haba lahaadee taa daa'ima ilaa uu islaamnimo kagaba dhimanaya xataa waxyaalo kaleba ha laba yimaado kacaynkaasa oo dee markaa sadaadkii ama istiqaamadii guud aynaan kuma fasirayn ayaa macnuu noqono mu'minu qatala kaafira uma sadad iyo dee gaalkii meel kulama kulmayaan laakiin bal xagga kulankooda iyana taas labada riwaayo sida laguma jamcinayana waa taan soo sheegnay kolley qurdubi waana hadaladaa lahaa sharxuna hadallo waxoogaa ayaa idinku sugan qaadiciyaad istishaalkiisii iyo waxyaalihii awjuhdii iyo ixtimaalaadkiisii weeye waayo nawi waxaan filayaa wuxuu arrinkaa uu kordhiyey ma jirto ee hadalkii qaadiciyaad may guud ahaan intaas oo dhan ee sharaxa kuba sugan uu yahay baya laakiin waxaan leeyahay arrintaasi buu yar muujiyey qurdubi oo isaguna ka dambeeyey qaadiciyaad walow aanu magacaabin markii horena bacdal aima kaba dhigay markii dambena ishkaalkan wejkan ishkaalkan un uu markaa uu bayaamiyey baabu fadli sadaqati fi sabiil illahi watadciifiha wuxuu ubaabaysan yahay bal sadaqada fi sabiil illahi lagula baxayo fadliga ay leedahay iyo laablaabkeedi iyo tadciifkeedii xadathana isxaaq ibn ibrahim alxamdaliyu qaala akhbarana jariirun can ilcmashi can abi camrin الshaybaniyi sacd ibn yaasarayn usoo marnay waana mukhadrab weeye can abi mascuud ibn ansaariyi qaala wuxuu ihi saxaabiga cuqbat bna camrin jaءa rajulu nin baa yimi binaaqatin hal buu la yimi makhduumatin hogaansan oo hogaankii kuba xidhan yahay bal saasaan kuba fasiray khidaamkii hogaankii baan kaba dhigaynaa barhkood baa dee kuba fasira oo barhkood wixii ama faruurta iyagu sanka yar ama intay waxu geliyaan ama yar dalooriyaan bay kuba xidhi jireen halkan inaga faruurta lagaba markaa faruur xidhkoo kale barhkood kaasay kuba fasireen oo zimaamkii khidaamkii isweydaariyeen badhna dee waxay kuba fasireen sida saaxiiba nihaaiye khidaamkiibuu imanka kuba fasiray ama hogaankii halkan waxa weye gafuurkiisii lagu soo laabayeybuu kuba fasiraye hal adigu uu soo hogaamiyey hogaankeedii kuba xidhan yahay buu la yimi faqaala wuxuu ihi haadihi tani fii sabiil illahi wuxuu u keenay in laguma jihaado fii sabiil illahi weye faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi laka waxaa kuu sugnaaday biha ay bihadihi naaqati yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha sabcu miati naaqatin toddoba boqoloo halaad wa kulluhaa makhduumatun dhammaantoodba ama ay faru xidhan yihin ama ay hogaansanyihin hogaankiina uu kuba xidhan yahay taas baa kuu sugnaatay buu yihi oo macnaa sadaqadan aada la baxday waa lagu ziyaadinaya lagu laablaabaya toddoba boqol baa lagu gaadhsiinaya marka la eego camal khayra oo ruuxu sameeyey oo loo laablaabo tirada loo gaadhsiiyey intii ugu sarreysay weeye toddoba boqol marka la eego tirada dabdisan oo taasoo ambata sabca sanaabila fi kulli sunbilati miatu xaba laakiin wixii intaa ka badan iyada ma xadaysna wallahu yudacif liman yashaa oo iyada xad ma jirto intaas lama odhanayo laakiin inta ama toban ha noqoto ilaa toddoba boqol cadad iyo tiro nusuusta aan kuba hayno oo ay gaadhayso tadciif gaadhayo waa cadadkii ugu sarreeyey weeye ama wixii ka dambeeya iyada waa dee mubhamba oo wallahu yudacif liman yashaa haddaba laka biha yowma alqiyamati sabcu miati naaqatin kulluhaa makhduuma macnaa waa loo laablaabaya ilaa toddoba boqol loo gaadhsiiyo taas baa kuba sugnaatay xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna abu usamata can zaa'idata xa waxadaثani bshir bnu khalidi qala xadaثna mxamed yani bna jacfarin xadana qala xadaثna shucbatu kilahuma an acmash anaa zaa'ida iyo acmash mee shucba labadooduba acmash bay kaba wariyeen bihada isnaadi isnaadkuna waa kan kaba soo baxnay can abi camrin can abi mascuudin xadiiskuna waa kaase bal horta tayada inooguba sugan imaka halkan dee fadliga sadaqadaasi ay leedahay iyo sidii qur'aankaba ambata sabca sanaabila fi kuli sunbilati miatu xaba infaaqa fi sabiil lahi taasba weeye waxaa halkana sheekhu raximah llahu tacaala sheegaya in barhkood waxay ka dhigeen toddobada boqol ee halaad inay tahay toddoba boqol oo halaad ajrigood in la siinayo arinku uu yahay ajri iyo thawaabi halkaa inaana jeel joogin waxaanu leeyahy waxaa suurtagalaba in daahirkiisa lagu daayo oo toddoba boqol oo halaad waayaa makhduumana waada tan lasii sifeeye bal markaa sifadan baa lasii sheegay oo de isagu ku shirshiro suu kaba cabiro xaytu shaa litanazu uu fuulo dee jannadiiyo iskaga shirshiro inay taas uu yeelanayo waxaanu leeyahay ixtimaalkan baa adharo arrin buu soo qaatay kamaa jaa fi khayr ljannati wanujubiha kale wuxuu ishaarayaa xadiid tirmidi wariyey oo abu ayub alansaari nin abu sawro la yidhahna abu ayub buu kaba sii warinaya oo ahaa nin inuu rasuulka ilaahay bal xadiidka sidaa kusoo aroortay uga yimi oo yihi anigu fardahaan jeclaye hal fi ljannati khayrun farda ma jiraan jannada dhexdeeda xadiidka waa tirmidi marka xadiidka sidaas soo aroortay ayaa maxay ahayd haddii jannada la geliyo waxaad leedahay ood yeelanaysaa ama lagu siinaya faras yaaquuto kaba samaysanoo dee markaa baalalahoo dee halka doonto kuula duulaya bal xadiidku tirmidi baa wariyey tirmidi naftiisa xadiidka daciifiya saxaabigii abu ayub alansaari na abu sawre la yidhaha adeer u ahaa walaalkii baa dhalay oo yaxye iyana ay aada u daciifiye bukhaarina munkarulxadiidka u cabiray ayaa xadiidka sanadkiisa ku suganoo bal waa xadiidkana uu ishaarayo waa xadiid bal marka waxaan leenahay taasi daciifba laakiin dee halkan uu leeyahay ixtimaalkana adag kol haddii nas yimaado shaariica xaggiisa ka yimaado haddii dee wax loo helo lagu awilo ama waxani wax dhacaya aanu ahayn ama daliil loo helo waa sax laakiin haddii kale iyadoo daahirkiisa lagu xambaaro ayaa ka awleysan ta'wiil kalo saasuu sheekhu u leeyahay والاحtimaal الأول وhada الاحtimaal أdharu alcasharka kolley halkaasuu inoo joogayaa waxaana jirtay kolley kulan ama multaqa beri furmaya oo kolley dowladahan ama dalkan jaarkeena iyo yeman iyo sacuudiga iyo suudaniyaba lagaba imanayo kolley ku tacalluqsan un atadaruf iyo alquruw beridu bilaabmaya ee saddex shana wuu soconaya arrintuna waa labada gelinba waa la joogayaa meeshi waanan dee tegi doona haddii ala yidhaaho saa daraaddeed in kolley waxaa la arka halkaasaa maqrib noogu gelaya mooyi waxaa kasii dambeyn doonana oo labadii habeene imanka toddobaadka inooga harsanaa kolley waa maqnaan doontaan haddii ala yidhaaho oo casharku waa joogaya de waa nin sooba haleelay maqribkii halkaasuu noogu gaadhaya ama meeshan ayuu bal khaasatan labada habeene hore ku gaadhaya habeenka saddexaadna kolley galate maalinta saddexaadna talaasadna waa la noqon kalabe laakiin ma garan kara iyada ilaa waktigu gaadhayo se dee toddobaadka dambe o kolleyna waxaan filayaa wax kale ma dhamaynayo jihaad iyo imaaro waan dhamayneynaa waadan suurtagal toddobaadkaa hadduu inoo dhamaado hadduu xataa afarta habeen ay suurtagal noqon waydo oon aragno inuu casharaada iyo habeenka talaasada habeenka arbacadna waan ku dari doona insha allah si aanu sabtdaba u gaadhin bal waxaa laga yaaba shanta cashar inaanu kaba badnaan haddii ala idhaha laakiin kolley bal ijihaad iyo imaare waxaan ku dadaalayna insha allah haddii ala idhaha rabbi inuu inoo dhib yareeyo inuu inoo dhamaadee bal saasaan iska ogaadna labada habeen ala maqnaanaya allah subxana wataala alam